dhagaysto kadib markii sannado iyo bilo badan loo shilkiilinayay waxaa la soo gaaray kuritaanka koobka ugu xiisaha badan ciyaaraha caalamiga ah ee adduunka ee ku magaca dheer koobka adduunka waxaana kulan bilowga ciyaari doonaa ruushka iyo sacuudiga kii ay jirta inuu tartanka martigelinayo isna wax badan laga fili maayo ruushka balse haddii ay wax dana ka leeyihiin inay ugu yaraan gaaraan wareegga labaad ee mudbaxda waa inay ka badiyaan xulka ay koobka adduunka ugu dambaysay labadii kun iyo lixdii ee sacuudiga carbeed sacuudiga carbeed oo macallinkii saddexaad eriyey muddo sanad ka yar ayaa iyana si wanaagsan uga warqabaa in ruushka oo ay garaacaan galabta ay uga xidhan tahay inay wax ra'yi ah ka dhiibtaan gebi ahaanba wareeggan iska furan ee group a wakhtigee la furayaa koobka adduunka waa maanta oo ku beegan afar iyo tobanka bisha juun waxaana daaha laga rogayaa dufcadda labayo labaatanaad ee koobka dunida labada kun iyo siddeed iyo toban marka ay amminta maxalliga ay tahay saddexdii iyo barkii galabnimo ee xilliga darkasi taasoo ah soddon daqiiqadood uun ka hor laadashada kubad bilowga koobka adduunka labada kun iyo siddeed iyo toban oo sanadkan ooda looga qaadayo sida aan sheegnay dalka martigelinaya ee ruushka iyo xulka sacuudiga carbeed halkee lagu qabanaya xafladda furitaanka waa gegada weyn ee siddeetan kuqaadka ah ee magaalada moscow ee lushniki stadium taasoo sidoo kalena martigelin doonta ciyaarta dhammaadka ah ee lagu abyi doono koobka adduunka oo ay sanadkan ka maqan yihiin xulalka waaweyn ee talyaaniga iyo holland oo aalaaba ka mid ah shuclooyinka shidaa ciyaaraha adduunka bandhig faneed aada loo soo abaabulay ayaa lagu qaban doonaa fagaaraha cas ee magaalada moscow si loogu maamuuso xafladda furitaanka koobka adduunka taasoo sanadkan diiradda lagu saari doono si ka duwan sidii hore dhanka fanka waxaana ka tumi doona fanaanka reer ingiriis ee robbie williams waxaa sidoo kale ka qayb qaadan doona ilaa shan boqol oo ka kooban qobka ciyaare dadka jiniis tikada iyo qaalmarogadka yaqaana iyo dadka ku dheereeya ciyaar dhaqameedka ruushka ee loo yaqaano kale xiriirka kubadda cagta caalamiga ah ee fifa ayaa sheegtay in sanadkan ay waxoogaa bedeleen qaabka xafladda furitaanka tusaale ahaan waxaa diiradda la saari doonaa fanka sidoo kale nusaac unbaa laga hormariyey xilliga la baasanayo ciyaarta ruushka iyo sacuudiga yaa wehlin doona robbi williams si ka duwan dafcaddii hore ee labadii kun iyo afar iyo toban oo ay koobka adduunka fureen qalinjada genever lopez iyo pittsburgh waxaa sanadkan ka xidigeynaya robbi williams waxaana arbihii hore ee taigdaad wehlin doonaa aida garifulina oo ah magoosha ruushanka heesaaga isbaanishka ah ee hees dhaqameedka obraha ee balasida domingo oo ka mid ahaa heesayaashii koobkii adduunka itaaliya novanta oo ay xilligaa wehelinayeen luciano bavarotti oo iminka mootan iyo jose carreras ayaa isna madasha ka heesaya waxaana la socda codyahanka reer beru ee juan diego valores waxaan ka marnayn fanaaniinta maxalliga ah ee dhanka obraha sida denis mursiyer anna nafredko yuusuf ivasov ildar abdirazakov iyo albina shademratova oo gebigoodba wadaruushaa halkudhaga heesta rasmiga ee koobka adduunka labada kun iyo sideed iyo toban waa livid up waxaana qaadaya jilaaga will smith nicky jam iyo fanaanada reer kosofo ee asal albaniyanka ah ee era strevi maxamed xaaji hadal same media gothenburg sweden